بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا baabu ciyaadati almardaa dadkii xanuunsanayey booqashadii la booqanayey ee lasoo siyaaranayey ayuu baabkiisii yahay bal kollay ciyaadada wax horena way noo horeeyeen oo ciyaadatu sibyaan iyo ciyaadatu alacraab iyo ciyaadatu lmuqmaa calayhi iyo bal kuwaas ama abwaab inoo horeysay weeye abwaabna way noo dambeyn doontaa haddii aladha oo ciyaadadii baynu si good ama abwaabteedii ayaan ku dhex jirnaa markaa imika iyadoo kuwa hore uu dee markaa barhkood uu khaas yeelay kuwa uu khaas yeeli doonaana inoo horeysa ama si guud bacnaa ruuxii xanuunsanayeyba haddii lasoo booqdo waa booqashadaas ama ziyaaradaa la ziyaaranayaa iyada fadliga ay leedahay taas iyo bal xasigii iyo boorintii la iskuba boorinayay xdثna محمد بن عبدالعزيز قال xdثna مروان بن معاaوية قال xdثna يزيد بن كيسان عن أبي xاaزم عن أبي هريرة قال أنه قال قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم سندku waynu dhammaan soo wada aragnay أبو xاaزمna أبو xاaزم الأشhتعي weeye سلمان kolley abu xaasim kaloynu kitaabka ku soo aragno taabiciina wuu jiraayo dee ibnu dinaar ama salamatu ibnu dinaar way kala yaryihin oo ninkan baa ka weyn xagga dabaqada uga horeeyay walow taabicnimo ay wadaagsadeen ninkaa sahal kaba wariyana salamatu ibnu dinaar baa la idhaa inankiisa cabdilcasiis iyo qolooyin kalena waxbay ka wariyaanoo waa dee in aynu soo aragnay ninkanna abu hureyre kaba warinayaano ninkaa uu ka dabaqo horeeya salmaan baa magaciisa la yidhaha halka kaa salamo lagaba yidhaaho wuxuu yihi marka abu hurayra qaala rasuulu llaahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulkii ilaahay baa yidhi man asbaxa alyowma minkum saa'iman macnaa maalin baa la joogay waa gelin hore saxaabadii baa la fadhiday dee ciddii markaa majliskiisaa joogtay rasuulka ilaahay baa su-aashan weydiiyey oo man asbaxa yaa waa bariistay alyowma maanta minkum xaal uu idinka idinka mid yahay waa dadkii markaa joogay xaadiriinta ahaa saa'iman xaal iyo isagoo sooman oo kuma maanta waaguu u baryay isagoo sooman buu ku yidhi qaala abu bakrin ana dee rasuulka ilaahay buu ugu jawaabayay maaha inuu dee ku faanayo inuu camalkiisii dadkii u muujinayo maaha rasuulkii ilaahay baa su-aashii la yimi waa u jawaabo aniga buu abubakar yidhi qaala wuxuu uhi man caada maxalushaahidku halkan weeye yaa booqday minkum xaala kownihi minkum alyowma maanta mariidan ruux xanuunsanaya oo kuma dee waa camalkan ama kolley waa xaq ruuxa muslimkii dadka kale walaalkii walaalihii ee muslimkaa uu ku leeyay in hadduu xanuunsanayo soo booqdaan haddaba yaa idinka idinka mid ah oo maantadan soo siyaartay soo booqday ruux xanuunsanaya qaala abubakrin abubakar baa wuxuu idhi ana tanna abubakar baa isaguna ficilkan ku kacay oo aniga buu idhi abubakrin qaala wuxuu dhi markaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh man shahida yaa xaadiray minkum xaala kownihi minkum alyowma maanta janaazatan koley laftii xadiidka alfaadihiisa ka mida tabiica baa halkan shahiida beddelkeeda ku sugnayd yaa xaadiray oo raacay janaazo oo macnaa ruux muslim oo dhintay janaasadiisi yaa ka qayb galay maanta maha maalmo kale waa yoomka ay joogaan qaala abubakrin ana markana abubakar ubaa hadloo yidhi aniga qaala markaa rasuulka ilaahay baa wuxuu uhi salawaat ullaahi wasalaamu calayh man adcama yaa quudiyey alyowma maanta miskiinan ruux baahan oo miskiina yaa cunto siiyey qaala abubakrin abubakar baa wuxuu ihi ana aniga oo khasladii afraadna cidda la timi ee ku kacday abubakrin bay ahayd isagaa yidhi anigaasaa yeelay qaala marwaanu marwaan baa wuxuu ihi marwaan waa marwaan ibnu mucaawiyahan sheekha bukhaari u sheekha ah balaqani kole xadiidka muslim waa wariyey dariiqan marwaanna uu ku wariyey dariiqa uu muslim ku wariyey inna kumay sugnayn balaaq ahaan iyo intan in sanadkeedu aanu la mid ahayn sanadka intii hore xadiidku waa wada socday balaqani muu odhan waa xadiidkii uu maqlay ee uu kaba maqlay marka la eego sheekhiisii yaziidkan uun weeyaan muslimne oo sanadkaas leh bal markaa kol haddii dee duruq kale aynu ku hayno ay inoogu sugan tahay xadiidkii oo dee aan kala go'nayn israacsan isna isku sanadana intan dambe oo ah rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh dee hadalkii uu yidhi markii isagoo umuurahaas waxa weeyaan dee abubakarun ka wada dhacdu dadka wada weydiinaya tacqiibinaya ama dee sheegaya waxa lagu mudanayo intaas oo balaqani aanay la socon ba riwaayaadkaa kale ayaynu ku xambaaraynaa ama aynu iyaga horraysiinaynaayo tani cillo uma noqonaysa xadiidka intiisaa kale ee ama xadiidkaasi noo wada dhan riwaayadan imaka halkan aan haydna laguma cilaynayo waxay soo gaadhay buu ihi ana nebiya sala allahu calayh wasalam qaala inuu yidhi ma jtamacat may kulmin haadihi alkhisaalu khisaashaani fii rajulin ninkumay kulmin fii yowmin waa maalin keliya dee ruuxa hadduu maalin uu janaase raaco maalin uu soomo oo maalin ruux xanuunsanayo booqdo maalin kale uu ruux miskiina cunto siiyo taasiyada tii loo jeeday maaha ee waa yoom keliya inay ku wada kulmaan waa acmaashaa maalin keliya uu ruux uu u qumo uu la wada yimaado ma jtamacat hadihi alkhisaalu fii rajulin fii yowmin ilaa dakhala aljannata jannaduu galaa ruuxaas oo waa dee marka horeba iyadoo naar arag buu dukhuulan awaliyan oo waa ruux heelu janno ahun ruuxa acmaalaha kala duwan oo waxa weeyaan kala duwan isaguu la imanaye maalin keliya la wada imanaya isagoo dee ilaahay daraaddii u jeeda abubakarna waa sida uu ahaa weeye sheegiddan uu sheegayna rasuulka ilaahay buu u jawaabaya salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ee camalkiisii khayrkaayo meelaha ka sheeg sheegaya si loo ogaado arrinku may ahayn haddaba ruuxay intanii maalin isugu tagaani waa ruux eerujanno ahun bal xadiidkan baabkii wuxuu baabku dee ahaayo ciyaadatulmarda waa xasintii la iskuba boorinayey iyo ahamiyada ay leedaho in lagu mudanayo janno lagu gelayaba dee walow qaybo kale la socdeen laakiin fadligii khaaska ahana waa inoo dambeeyaaye bal taasi way inoogu sugantahay waa ahamiyada ay leedahay ciyaadatulmarda waa waxyaalaha janno lagu gelayo ayay kaba mid tahay arrinta kale weyne inoogu suganna waa abubakrin fadligiisii oo muslimba xadiidka markuu warinayay baabkii ama kitaabuulfadaa'il abwaabtii uu ku soo arooriyey abubakar fadaaishiisa axaadiistii ku soo aroortay ayuu xadiidkan ku soo arooriyey oo markaa waxaa iyaduna inooguba sugan bal abubakrin iyo siduu dee khayrka uba jeclaaye uu ugu dadaalayey taas baa inooguba sugnaa anwacdii khayrkuna ay uguba kulmeen oo rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh xadiid kale oo uu sheegay dee ruuxii acmaashan khayrka ah dee khaasatan ay kolbaa ruux waxaa la arkaa inuu camal u badan yahay ka kalena camal kale u badan yahay jannaduna albaabadeedu waa acmaalahan dee ayay markaasi waxa weeyaan albaabo iyaga dadka ehelkeedaee badsada ay kaba galaan oo kala duwan baa jirta rasuulka ilaahayna sheegay ninka salaada u ehelkaana salaad in loogaba yeedhaya albaabkeeda ninkaa isagu soomi jiree badsan jirayna baabkaa rayaan la yidhaaho dee acmaali buu tiriyey in abwaabaha kala duwan dadkii loogaba yeedhayo abubakar baa rasuulka ilaahay weydiiyey ma jira axad kadib walow mid keliya uu ka geli doono unoo daynama qaybsamayee kadimadaasoo dhan loogaba wada yeedhayaa rasuulka ilaahay wuxuu idhi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh ha waxaanan rajaynayaa inaad ka mid noqoto macnuu waa nin camal kastaba qayb libaax kaba qaatay camal kastaba badsaday oo hadday salaad tahay iyo hadday soom tahay iyo hadday sadaqo tahay iyo hadday jihaad iyo hadday acmaalihii kale khayrka ay tahay mid kastaba dee qayb libaax buu kaba qaatay oo waa markaa nin kaba qayb qaatay ehel buu u noqday kadinka loo khaas yeelay in loogaba yeedho ama uu kaba galo rasuulka ilaahay haa buu yidhi oo waa jira adiga waxaan rajaynaya inaad ka mid noqoto dee halkanna waa taan aragnay acmaalaha khayrkee maalintaa keliya u wada sameeyey cid kaloo dee taas khisaashaasi ay ku kulantay oo halkii joogtayna aanay jirin markaa bal fadliga abubakarna waa inoogu sugan yahay fadliga iyo ahamiyada ciyaadatulmardaa iladiyo waxyaalahan kale la socdaana way noogu sugan tahay xadaثna أحmed بن أyuba qaala xadaثna shabaabatu qaala xadaثani الmgiiraة bnu muslimi can abi الزubayri can jaabirin qaala anahu qaal xadiidkana waa xadiid kaloo muslim isna la wadaagsaday sheekha halkan axmed ibn ayub axmed ibn ayub ibn rashid awowgiina rashid baa la yidhaahaa oo kolley addabiyo shaciiriyi malaha waa jiribkii hoose waa reer dabba ayuu kaba mid ahaa kunyadiisana abulxasan ba ay tahay waana nin dadkii atbaacu taabiciintae la kulmay raggoodii ugu waaweynaa ah waana nin kitaabkeennan kuba sugan albukhaari fi ladabi lmufrade kutubtan kale usuusha iyo dee waxa weeyaan a'immada kutubtan lixdaani kutubta kale ay leeyihiin muu dhicin riwaayo kuma laha kitaabkeenna buu riwaayo ku leeyahay xaafidnu xajarna maqbuul buu kaba cabiraa amaa waxa weeyaan shabaabatu kale waa nin siqoo xaafid ahaayoo reer madaa'in halkaasna loogu tegi jiray walow asalkiisii hore reer khuraasaan ahaayoo atbaacu taabiciintii raggii ugu dambeysay kaba mid ah sheekhiisan almuqiiratu bnu muslim alqasmali isaguna ma reer mada madaa'inunbuu dadkeedii kaga mid yahay walow asalkiisu khuraasaan iyo marwow isaguna ahaa oo waxaa loogu kunyoodaa abusalama la yidhaahaa markaa waa nin bal maalan dee kolley tilmiidkiisa darajadiisa xagga xifdiga iyo dabdiga ma gaadhsiisna oo ninkaa waxaan nidhi shabaaba waa hiqo xaafido weeye laakiin ninkani waa dadka adigu nin saduuqa siduu xaafid ibnu xajarba kaba cabiro waa mugiiratu bnu muslim alqasmani ama abu zubayr iyo jaabir way noo horeeyeen qaala wuxuu yihi markaa jaabir ibnu cabdillaahi dakhala nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baa soo galay calaa ummi saa'ib ummu saa'ib buu u soo galay waa haweeney saxaabiyad ah oo kunyadeedan dee balawatan ay tan tahay xadiidkana iyadu dadka warinaya ka mid maaha oo riwaayo kuma laha xadiidkan eejaabir baa xadiidkan warinayo rasuulka ilaahay kaba warinaya iyada laakiin dee matniga xadiiskaa dikrigeedu ku sugan yahay kolley rasuulka ilaahay xadiidkan uu sheegayna ciddii uu la khidaabayey ee uu la hadlayey bay iyadu tahay laakiin xadiidka ruwaaddiisa ka mid maaha bal inoogumay soo darin saxaabiyadan kutubta lixdaa iyo wixii furuucdooda ah dadka riwaayo kuleba inoogumay soo darin oo riwaayaba dhulkan kuma laha ama kutubtaa kuma laha ee halkan matigii bay kaba mid tahay waana ciddii rasuulka ilaahay xadiidkan uu la hadlayey weeye waxaa xadiidka warinayaa waa jaabir wuxuu u soo galay walxaaliyatu zafsifu turafrifuna kolley malaa way ku dabdiyeen iyadoo gariiraysa oo kurbanaysa way qarqarhaysa malaa xumad iyo xanuunhayay daraaddeed ayaa adula dhaqaaqaysay la kurbanaysay oo la gariiraysay taasuu u soo galay fa qaala wuxu uhi maa laki waxa kuu sugnaaday muxuu yahay maxaa ku helay qaalat waxay tihi alxuma waa xumad oo waxa saa iga dhigaye dee waxa weeyaan aan la gariiraya la kurbanaya ama waa xumad iyo qandhay haysa akhzaaha allahu way habaartay ilaahay haduleeya xumadda alla maba ma barakeeyo e xumad weeye waxa saa ii gelaysa faqaala الnabiyu salى اllahu عalayh wasalam mah mah waa kelimatu zajrin macnaa ka joogsa weeye habaar iyo cay aada cayda xumadda iska daa oo macnaa ogfuf wey ogfufi laa tasubiha waatan maha wixii uu loogaba jeeday ha caayin xumadda ha caayin fa inahaa xumaddu tudibu waxay kaxaynaysaa khadaaya almu'mini ruuxa mu'minkaa gafafkiisa iyo dunuubtiisa kamaa yudibu siduu u kaxeeyo alkiiru waa waxaan ruuxa xadaadkii uu dabka ku shido ee uu markaa dee ku buufiyo dabkan uu markaa bira iyo waxaa dee uu ku tumayo taas baa inkiirkuwa kaase suukiirkuba u kaxeeyo khabasa alxadiidi birta ciidda xalaysatay ee la geliye marka dabkiin dee lagu shidaya ayaa cadaynayo wixiibaa kaba daadanaya daxalkii waatan markaa dambe uu tumaye markuu soofeeyo tumo dee birtaa dhalaalaysa ee cad ee afka weynba ay noqonaysa hadday midina tahayba haddaba sidaa kiirkuba uu safeeyo xadiidkii ayaa ruuxii mu'minkaana ay u safaynaysaa xumadani oo dunuubtiisii lagaga dhaafaya kolley waa dee macnaha iyo maradku inuu kafaaro leeyahay iyo taa waynu soo maray hadalkii abu hureyre xagga xumada iyo kuba tacalluqsanaa inuu xanuunada kale kaba jecel yahayna waa tii ay noo horreysay halkan markaa maxalushaahidku muxuu noqonayaa inay rasuulka ilaahay waa ka soo galay oo dee waa ciyaada ayaabuu imika u soo qaatay walo ay suurtagaltay dee inu markaa aanu ogeyn buu si kaleba gurigii ugu yimi uu soo siyaartay laakiin waa kan rasuulka ilaahay soo booqday dee ciyaadatulmardana waan kuba jirnay ahamiyadeeda bal dee inay xaq laysku leeyahay ay tahay bal markaa taas baa maxalu shaahidku yahay laakiin macnahan kale weyne ah rasuulka ilaahay xadiidkiisa inooguba yimi ee inuu u diiday inay caydo wax ka sheegto ama ay dee taasoo kale salafti kuba yimi ilaahay ma barakeeyo oo taasoo kale ay habaarto xumadii dee xadiidka nahyiga in sababta ay tahayna ruuxu dhibtii ha ku sabro waayo isagay faa'iido utoo kafaaray u noqonaysaa bal taas xadiidka dee waa macnahaynu intaa axaadiid kala duwan ku soo aragnay xadaثna isxaaqu qaal akhbarana nadr bnu shumayri qaal akhbarana xamaad bnu salamata can haabiti bunaniy can abi raaficin waa nufeyc ninkii la odhan jiray can abi hurayrata can rasuuli اllaahi salى اllahu عalayh wasalama qaala anahu qaal yaquul اllahu ilaahay baa wuxuu odrhanayaa waa maalinta qiyaamaaba shaksi ama dee ruux buu ku odrhanayaa dadkii kaba mida waana ruux muwaxida ya bna aadama in aadamow istadcamtuka waxaan kaa dalbay cuntaan ku weydiistay falam tudcimnii imaad quudin oo cuntadii aan kaa dalbay imaad siin qaala rasuulku wuxuu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh fayaquulu addoonkii sidaa ilaahay ku yidhi baa wuxuu odhan doonaa yaa rabbi rabbigayow wa kayfa istadcamtadii walam udcimka seebaa ay noqot aada aniga cunto ii weydiisatay oo markaa deeto taas dee istidcaamkaa dabadii aana anugu ku quudin muslim oo kale halkan xadiidka waa wariye waxay isaga riwaayadiisu ayd wa kayfa udcimuk dee adigaaba rab alcaalamiin ah waxaad u baahantiiyo gadaasi ma jirto dad oo dhamminaaday kuu baahan yihin adaa wax arsaaqaba in waxa weeyaanba eesebay dee u dhacaysaa oon kuu quudinaya adigoo rab alcaalamiin ah baltaa markaa ilaah baa wuxuu yidhi qaala ama odhan walam udcimka wa anta rab alcaalamiin amaa calimta miyaanad ogeyn anna cabdii addoonkaygii fulaanan hebel ahaa istadcamaka inuu cunto ku weydiisay isagoo gaajaysan oo falam tudcimhu aanad quudin amaa calimta miyaanad ka warhayn annaka adigu low kunta haddaad ahaan lahayd weeye adcamtahu mid quudiyey oo cunto siiyey maalintaa uu ku weydiisanayey lawajadta inaad heli lahaydoo daalika waa idcaamkaas addoonkaa gaajaysnaad cuntada siisay cindii agtayda aad kaba heli lahaydoo bal matalan dee arrinkan dee waan xanuunsadayo waan de waxa weeyaan ku weydiisay inaad waraabisay waa tan macnahoodii macnihii loogama jeeday tan weeye oo macnuhu waa maxay ajriga iyo hawaabkii idcaamkaas agtaydaad ka heli lahayd waan kaa abaal marin lahaa weeyaan oo dee arrinkan aanay ilaahay subxaanahu watacaala dee marka la eego ficilkan ama arrintan kuba qumtay addoonkan mu'minkee ilaahayna subxaanahu watacaala ruuxii laba yimaadee isaga ula yimaada dalab uu waxaa agtiisa ku sugayay uu dalbayo ajriga weyn uu kaba siinayo ayuu waxyaalaha ruuxii kuba qumayey baa ilaahay isu tiiriya laakiin xadiidka aynoo fasiraya wixii loogaba jeeday oo macnuun waa kan oo lawajadta daalika cindii daalikadu waa idcaamka iyo ficilka aad ku kacday maanta ajrigiisii weeye jazihiisii hawaabkiisii agtaydaad kaba heli lahayd ibna aadama ya bna aadama ina aadamow istasqaytuka waxaan kaa dalbay inaad i waraabiso falam tasqinii imaad waraabin faqaala addoonkii baa yaabayo wuxuu odhanaya yaa rabbi rabbigayow wa kayfa asqiika see baan kuu waraabinaya walxaal anta rabu lcaalamiin dee ilaahayna waxa weeye dee cunto iyo biyo iyo wax alla wuxuu baahan yahay waa asamadba dad oo dhanna isagaaba quudinayo o waraabinaya laakiin macnuu waa kan xadiidka inoogu xusan oo see baan kuu waraabinaya adigoo ahba raba alcaalamiin wey fayaquulu ilaah baa wuxuu ku odhanayaa ina cabdii addoonkaygii fulaanan hebel ahaa istasqaaka maalin buu biyo ku weydiistay inaad waraabisuu ku weydiistay uu kaa waraabin dalbay falam tasqih maad waraabin haddaba amaa calimta miyaadad ogeyn annaka adigu low kunta saqaytahu haddaad ahaan lahayd mid waraabiyood waraabisa maalintii lawajadta waad heli lahayd oo daalika arrinkaa inaad ka helayso cindii agtayda taa miyaanad ka warayn maanta ajrigii iyo thawaabkii waraabintaas waad ka heli lahayd oo addoonkii dee waa fic arrintiisii iyo waxyaalihii loolaba iman lahaa baa ilaahay isuba tiiriyey arrinkana waxaa nooguba sugan bal ahamiyada weynay leedahay fi lislaam ruuxa dee gaajaysan oo wax la siiyo kii haraadana oo la waraabiyo sa dee kii xanuunsanaya oo lasoo booqdaana ahamiyada ay leedahay horena aan soo marray maxalu shaahidka baabkana ah inoona dambayso qeybtan ugu dambaysa xadiidkiia ya bna aadama maritu waan xanuunsaday falam tacudnii imaad soo booqan qaala yaa rabbi wa kayfa acuuduka seebaan kuu soo booqanaya wa anta rabuulcaalamiin oo adigoo dee kamaal dhammaantii ku sifoobayoo wax kastoo naqsi ku sugan yahayna kadee ka nasahanba seebaan kuu soo booqanaya adigoo rabalcaalamiin ah qaala wuxuu ihi rasuulkii ilaahay ilaah baa wuxuu odhanayaa qaala amaa calimta miyaanad ogeyn ana cabdii addoonkaygii fulaanan hebel ahaa oo ruux loo magacaabayo waqtigaasna wuxuu hadduu horeba u iloobay waqtigaa ma iloobayo waa xusuusanayaa addoonkaygii hebel ahaa marido inuu xanuunsaday falow kunta haddaad tahay amaad ahaan layd cudtahu mid booqday lawajadta waad heli layda daalika waa ciyaadada ajrigeeda iyo hawaabkeeda cindi agtaydaad kaba heli layd aw wajadtanii waa sidaa laftii muslim dhacday waxaad i heli layd cindahu dee waa macnuna waa inta hore saa labada khasle hore baan ku soo aragnay agtiisaad iga heli layd markaa halkaa anoo ku sugan maaha ee waa hawaabkii iyo camalkaa aada laba timiye ciyaadadaa ajri iyo hawaabkiisii ayaad heli lahayd ood agtayda kaba heli lahayd taasba weyn bal xadiidku isaguna tou inoo tilmaamayaa ee inooguba sugan waa ahamiyada ay leedahay iyo fadliga ay leedahay icaamu dacaam iyo saqyu dima iyo dadkii haraadanaa la waraabiyo iyo ruuxa xanuunsanayoo lasoo booqdaa waa kaa ilaahay yihi ruuxu hadduu laba yimaado iyo ciddii la timaada ajir iyo thawaab buu ka helayaa weyn ilaahay agtiisana wax u kaydaysan buu la kulmi doonaayoo jaanibkaasa maalinta qiyaamaayo bal waa xasin iyo boorin iyo adkayn laysku adkaynayo ruuxna inaanu fudaydsana haddii dee ruux baahani wax weydiisay haddii dee uu heli karayo wixii uu ka heli karayo inuu siiyo taas xataa haba noqoto dee shiqa tamratin ama luqmad haba noqoto waa dee iyaduba ajri badan bay ilaahay agtiisa ku leedahay oma odhanayno un dee intaa yar wax la-aantaay dhaantaa waa runood ruuxii waabay dee la arkaa inay waxun uba tarto haddaanay wuxu tarinaya ilaahay agtiisa maqaam weyn ayay kuba leedahay oo dee ruuxii wixii uu laba yimi haba yaraadee jaanibka idcaamiyo saqi ahaa iyo ilaahay daraaddii ula yimi fadli aada iyo aada u weyn bay leedahay adkayntii layskuba adkaynaya ahamiyadeediina waata xadiidkani usluubkan uu uguba yimi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh inoo soo naqliye inoo soo wariye xadaثna muسى بن إسmاعيiل qال xadaثna abاn بن يزيد qال xadaثna qتاadة qال xadaثnii أbو عيسى الأswاriي عن أbي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال موسى بن اسماعيل تbudkida waa ninkaan in badan soo arki jirnay abاn بن يزيد الcaطاarna koley kunyadiisana abu يزيد ba la ydhah waa nin ثiق ah oo qolooyinkii atbaacu taabiciinta ugu waaweynaa kaba mid ah ee qataadu kaba warinayaa oo aan garanayno qataadadna waxaa ka sii dambeeya nin abu ciisa alaswaariyo la yidhaaho waa ninkan dee imika xadiidka aan ku aragno qataade iyo abu saciid alkhudri uba dhaxeeya kolley waxaana yidhaahaanba qataade mooye cid kaleo wax ka warisay ma jirto xaafid muxajarna kitaabkiisanin waxa weeyaan taqriib oo kale wuxuu sheegaa inuu reer basraana yahay maqbuulu min araabica waa suu kaba cabiro waa nin maqbuula oo raabico ka mid ah kale maqbuulna waa dadka axaadiisooda ay yar tahay wax dee lagu daciifiyaa ama dacfi aanu inoogu sugnaan xadiidkoodina cid kaloo la waraag wadaagsanaysa aan helo kaas bay istilaaxiisa weeye inuu maqbuul kaba cabiro haddii aan xadiidka cidila warin wuxuu ka cabiraa layin اxadiiث oo cibaaro tadciif ah cibaaro ruuxii dee tilmaamaysa dacfigiisa dacfi aada u adag bayaanu noqonin waa nin xadiidkiisu dabacsan yahay buu kaba cabiraa jilecsan yahay dacfi kuma sugan yahay taasi waa tu siuu taqriib ku yidhi kale ciyaadada iyo waxyaalaha kitaabka ama waxa weeyaan kitaab اladab oo abwaabtana ay kuma soo aroortay dee sharaxyadana intaas iyo intaasoo xadiid oon bukhaari warin oo kutubtaa kale kuma sugan buu sheeku oo kumay ay dee fara badan badan badan oo kumayaalo waa dee noqon karaanbe ayuu soo arooriyaa marka uu wax sharxayo bal matalan hadduu doonana kalaam iyo dee ka hadal uu kaba hadlaa waa jiraan waxaana jirta aimada qaarkood dee isaga hadal cibaaradu ay dhacday muqadimada ay dhacday axaadiida xaafid ibnu xajar marka uu kitaabka sharxayu axaadiidan bukhaari sharxayo sharaxa uu ku soo aroorinayo shardigiisaa hadduu ka aamuso oonu xadiidkaa kalaam kaba keenin waa xadiid la xujaysan karo xasan ama saxiixa walow dee waxyaala ay dhaafi jiraan oo dee bashar kolley naqsi waa ku imanaya oo dee kamaal ilaahunbaaba subxaanahu wa tacaala iskaba leh axaadiidu kaba aamusay oo dacfi jira ay jiraan laakiin haddana waa sida guud oo waa siduu muqadimadana yidhi shawkani oo kalena waa arrin uu kuba socdo hadiyo goor dee aamuska xaafid markay meelaha noqotay isagiyo talkhiis ba waxaa la arkaa inuu xujo un ka soo qaado iyo xadiis xoog le koladu isagu kaba aamusay waa shawkani oo kale iyo dee dad kaleba ee bal shawkani oo kale iyo wuu badsadaan marka xadiidka waxaan leeyahay wuxuu ku soo arooriyey kitaabkiisa dee taqriib wixii ku yidhi oo kitaabkii taraajimta waa kaas laakiin wuxuu yidhaha taqriib ku yidhaahaa isagoo dee hadal iyo niqaash buu waday umuuro qaadiciyaad iyo uu niqaashayey ayuu waday iyo hadal imaam nawawiyana way u horeeyeen xadiidkan horta qataade uun mooyaane cid kale ninkan wax kamay warin laakiin wuxuu raaciyaa cibaaro ah walaakin wasaqahu dabariyu wabnu xibbaana ninkan bal waa nin haddii aan eegno nin keligii ka warinaya majhuul baa la odhanayaa oo meesha nin keli un wax ka wariya nin labaad oo ka wariyaa jirin bal jahaalo cayn bay noqotaa majhuul cayne laakiin wuxuu leeyahay dabari imaamkaas iyo ibnu xibbaan labadooduba way tawsiiqiyeen oo waa siqa yidhaaheen walow markaa nin keligii kaba wariyey jahaala ay iman lahayd laakiin labadaa imaam baa tawsiiqiyey cibaaru raaciyaa markaas dee kolley kitaabkeennana waa ka nooguba sugan xadiidka tirmidiyana way wariyeen cibaarada uu raaciyaa waxa weeye ama ibnu xibbaan iyana way soo saareen wamilu haada yukharaju fi shawaahidi markuu ninku saasoo kale yahay ee uu ninkaa dee jahaalada loo xukminayay saa nin keliyun baaba kaba wariyey laakiin cidi ay tawsiiqiso khaasatan raggan weliba dee tawsiiqoodu aanu tawsiiqaa raggaa waaweyn laba sinaynba adugu ay tawsiiqiso ama tasaahulba barhkooda ha lagu yidhaaho ee bal ay cidii tawsiiqiso wuxuu leeyahay xadiidkiisu wuxuu noqdaa axaadiida sade ku aimada saxiix oo kale hadday dooneen shawaahid ay ku soo saari karaan dee iyaga labada iminka kitaabkii saxiixa kuma sugnaa muslimna kumaba sugnee laakiin shawaahid laguba axaadiida shawaahidda ayuu ka mid noqonayaa ee ama xagga shawaahidda laguba soo saaro cibaaro kaloo taa ku dhow oo nin kale isagoo sheegayay nooca caynkaasa muslim shawaahiddu wax kaga wariya uu yidhaana way jirtaa xaafid meel ebal wuxuu fatxulbaari inoo kordhiyey arrintaas oon taqriib kuba sugnayn wuxuu idhaha daba can nabiyi sala allahu calayh wasalam qaala cuuduu soo booqda almariida ruuxa xanuunsanaya soo booqda watabicuu raaca aljanaa-isa marka aas jiro ruux muslimi dhintana meydkiisii raaca tudakirukum waa umuurahaas iyo acmaashaas waa janaaista oo la xaadiro balkii xanuunsanayoo lasoo booqda waxay idin xusuusinaysaa alaakhirata aakhira idin xusuusin bal dee kolley marka leega ciyaadada ruuxa xanuunsanaya lasoo booqanayo iyo ruuxaa dhintay la raacayo mid weeyaane waa xaq ruuxa muslimkii leeyahay oo kolkol barhkoodna ama xaalooyinka qaarkoodna waajibnimo gaadhaya bal tiri bukhaari kitaabka saxiixa ayuu baabu wujuubi ciyaadati lmariidi baab uba dhigtay kolkolna dee xaalad nedbi iyo sunno noqonaya laakiin waa xaq la isku leeyahay oo ajri badan jaanibkaasi waa jaanib aynu soo ogaanay oo ah marka la eego ruuxan xanuunsanaya oo la booqdo ruuxii dhinta oo la raaco xaqiya walow dadka kulahay oo la guta iyo ayaa kuba sugan cillo kale aynoo soo korodhay oo aan axaadiisa aynooguba sugnayn dee haalib xanuunku waa dariiqii isagana dee waxa weeyaan dhimashada oo waa dariiq buu u noqdaa dhimashadiina ama janaasadiina waaba ruux dhintayba waxyaalahan kale ee booqashada ka iyadna inoogu sugan maxaa ka mida raaciddan la raacaya meydkii inoogu sugan in aakhiro lagu xusuusto waa arrin weyn oo dee ruuxii isagiiba waa masiirkan oo kalea sugaya xanuunkuna dariiq wuxuu u yahay dhimasho dhimashuu xusuusinayaa dariiq buu uba yahay dee dhimashadina waabay dhacday aakhira ayay idin xusuusinaysaayoo markaa laba arrimood baa inoogu wada sugan waa laba cilo mid waa xaqii ruuxan muslimkii lahaa la gudanayo taas iyadu waa mid oo dee waxyaalo kalena ay kaba ratimayaan arrin kalena waxa weeye ruuxan caa'idkaa ama ruuxan dee taabica ee janaasadii raacay waxaa arrin kaloo ugu sugan ay jirtaa tadkiirulaakhira inay isagaba wax baraarujin wax lagu waana qaato tahay waa iticaad lagu waana qaadanayo ruuxu dee markaa waa ruuxii bal jaanibkaa qalbigiisna qoyanaayoo kaleo dee janaaistii inagoo tagnay qabrigii arkayna iyadoo inta ruuxii la dhex dhigay halkii ciiddii lagu rigo oo laga soo dareeray arkayna ayaa haddana qalbigeennu waa sida markaynu aynaan ag jooginun uu ahaaba xusuus iyo waxyaalahaas dee ilaa man raxima rabbuka un mooyo kuma kordhiyo inagoo si uun khafladii iyo arrinkaa kuba jirnun baan sooba laabanaa dadkaa horena ayaamo ayaa dhici karta inay arrinkaasi dee hortooda uu kuba sugnaayo xusuustii oo camalkooda uu isbedeli jiray taas oo kale ee bal waxa weeye iticaad baa ku sugan waa sida xadiidka dee arrintaa kalean soo sheegnayna waa inoogu sugan tahay taas baaba keenayso waa waxyaalihii loo dee janaasadii loo raacayay ruuxii bukayna loo soo booqanayay xdثna mالك بن إسماعيل qال xdثna أbو cawاnة عن cمر بن أbي سلمة عن أbيه عن أbي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم qال أنه qاaل kلي laba cmroo mid kastaba cمر بن أbي سلمة kتubta waa inoogu sugan yahay kitaabkeenani kaba mid yahay midi waa nin kutubta لحda oo dhan ba riwaayo kuba leh idnaba dee kutubtii qaarkood ayuu riwaayo ku leeyahay mid weeyaane ninka cumar ibn abi salama waa saxaabi yaroo asxaabtii rasuulka ilaahay kaba mid oo rasuulka ilaahayna rabiibkiisii ahaa uu isagu soo koriyey markii aabbiyi dhintee rasuulka ilaahayna hooyadii umu salama uu guursaday balkaas waana kii xadiidkii dee markaa saxiixa inooguba sugnaa isagoo rasuulka ilaahay adabta cuntada baraya uu ku lahaa yaa qulaamu sami illaaha wakul biyamiinika wakul mima yaliika uu ku yidhi waaba kaasoo waa inankaas saxaabi yar oo kolley xabasho ku dhashay oo abu salama iyo umu salama ay dhaleen waa saxaabikaasi midna waa nin kitaabkeennan ku badan welibana dee kutubtana ku badan oo marka la eego abu hurayre dadkiisa markaa asxaabtiisa axaadiistiisa warisa ragga ugu axaadiis badana waa abu salamata bnu cabdiraxmaan nin uu dhalay abu salamata bnu cabdiraxmaan kitaabka aada buu ugu badan yahay kutubta kale xadiidkana uu badan yahay abu hurayre xadiidkiisa marka la eegana dee ragga ugu badan buu kaga mid yahay isagio abu saalix iyo marka la eego kutubta bal kutubta lixdaa markaan eegna axaadiida abu hurayre soo aroortay iyo dadka ka weeriyay abu hurayra waa dadka ugu badan buu ka mid noqonaya haddaba ninkaasi nin uu dhalay oo la yidhaaho cumar ibna abi salamo isagu taabici abihii baaba ah isagu walow taabiciintii yaryarayd uu la mucaasarooday laakiin saxaabo u arkay ma jirto waa atbaacu taabiciintii ama waa qolada kuwa lixaad uu kaba dhigo ninkan aan haynaana waa cumar ibn abi salamata bnu cabdiraxmaan weeye maha saxaabigii waayo imika abusalaama dee wuxuu dhintayba rasuulka ilaahay xayaatadiisii dagaalkii beder dabadeed buu dhintayba saxaabigani markaasi inankiisuna waa yaraayo wuxuu ka warinayay axaadiid saas lainooga warinayaa ma jirtee ninkan aan hayno bal ninkaasna saxiixayn waa inoogu sugaya ama kutubta lixda ama saxaabiga yar ninkanise waa ninkaa saadise aan leenahay ee cumar ibnu abi salamata bni cabdiraxmaan ibni cawf weeye waa ninkan aan hayno kolleyna dee maaha raggii xufaadda ahaa horena waxaan filayaa kitaabka inaynu ugu soo maray oo waqtiyadii dee labadii dowladood kala wareegayeen boqol iyo labiyo soddonkii hijradan filayaa shaam maca beni umaya laba dilay qaadina madiina waa ka ahaa bal ninku waa ka can abi hurayrata markaa can abihi aabihi abusalamata bni cabdiraxmaan aabihin ayuu ka warinaya can abi hurayrata can nabiyi salى اllahu alayh wasalam qaala anahu qaal halaaثun saddex kulluhuna dhammaantood xaqun xaq weeye calaa kulli muslimin ruux kastoo muslima xaq bay ku yihin waa xaq lagu leeyahay oo dee kolkolla dee meelaha barhkood aad u adkaanayo waajib xaddii gaadhayaba haddii kalena nadbigii baa jirta ee haddaba saddex shay waa xaq ruuxa muslimkaa korkiisa ku sugnaatoo lagu leeyahay oo ay tahay inuu guto ciyaadatulmariidi ruuxii xanuunsanayo booqashadii lasoo booqanayo waa mid wa shuhuudu ljanaazati janaazada xaadiritaankeedii la xaadir waa xaqii uu muslimku lahaa xaqulmuslimi cala lmuslimi situn labadu ka mid bay ahayd wa tashwiit lcadis kana xuquuqdaa lixdaa ayuu ku jiray waa xaqa muslimkii ka kale muslimkaa ku leeyay ruuxuu hindhisay oo laga farxiyo ama loo duceeyo haddii idaa xamid allaha maaha mar kale hadduu ilaahay ku xamdiyo caza wajal oo lagu yidhaaho yarxamuka allahu waa ducadu waa taas tashmiidku waa kaase taasna waa xaq ruuxa muslimkii uu ku leeyahay ruuxa kale muslimka kolley macaani daahira axaadiideeda taas xadiidkii xaqulmuslimi cala lmuslimi sittun iyo khamsun labada lafdiba ka muslim iyo ka saxiixayn intaba saddexdani way la socdeenune waa xaq ruuxa muslimkii ka kale muslimkaa ku leeyahay baabu ducaai lcaa'idi lilmariidi bishifaa ruuxii soo booqday waa caa'idku waa ruuxii soo booqday ciyaadana asalka hore waa ziyaara si guud ee markii dambe waxaa curfiyahaan u shuhuroobay inay ku khaas yeeleen ziyaarada ruuxa mariidka lasoo siyaaranayo haddaba lilmariidi bishifaa'i ducadii uu ducaynayay in ilaahay caafiyo taas bal wixii ku yimi ayuu baabkiisi yahay kolle xadiid aan maalin dhaweyd soo haynay ayaa inoo imanaya waa xadiidka sacd ibnu abi waqaas iyo xanuunkiisii iyo rasuulka ilaahay arrimihii uu weydiiyey laakiin dee ducadii baa inoogu sugan oo taas buu u soo celiyey xadaثna mحamed بن المثنى qال xadaثna cabdالوahaabi qال xadaثna ayub وayub الsakhtiyani imaamkii weeye can cmr bn سacيidi waa nina isla dabaqayin cmr bn سacيid الthaqفي kolley waxaan filaya in hore usoo maray amain alqurashi oo kunyadiisana abu saciid un la yidhaah kuwa aabihii magaciisa oo kale ayaa loogu kunyooday waa nin reer basre oo hiqa ah oo bukhaarina kitaabkeennan aladab اlmfrad buu wax kaga wariyey kutubta kale shantaana waa ku sugay eeg bukhaari markaa saxiixa iyo kutubta kale kagamuu warine uu leeyahay kitaabkeennan buu riwaayo ku leeyahay muslim iyo qolooyinka asxaabu sunan alarbacna waxaway ka wariyaan ee bukhaari un baan dee saxiixa wax kaga warine kitaabkeennan wax kaga wariyaan waa nin hiqa can xumayd ibni cabdiraxmaan kolle waa xumayd ibni cabdiraxmaan alximyari weeye waa nin taabici oo faqiihayo taabiciinteeda xag ka mida waayo kitaabka waxaa kaloo ku sugan xumayd ibni cabdiraxmaan ibni cawf labadooduna saxiixa way wada dhaceen waa waana isla dabaqown waa taabiciintii dhexe waa xumayd ibn cabdiraxmaan alximyari qaala wuxuu uhi xumayd ibn cabdiraxmaan xadaanii waxa ii waramay alaaatun saddex min bani sacdin ilma sacad ka mid ah ayaa ii wada waramay kulluhum dhammaantoodna macnaa kulluhum waa kullu waaxidin minhum yuxadiu waa waramaya can abiihi aabihim oo ilmo sacadkani waa ilmo sacd ibnu abi waqaas weeye xadiidka waxaynu soo marnay maalin dhoweyd iyadoo gabadh uu dhalay sacad oo caa-isho la yidhaaho ay xadiidka warinayso ee aabaheed ka warinayso waxaa kaloo dee saxiixa inooguba sugan bal iyadoo caamir ibnu sacd ibnu abi waqaas kaba warinayay markaa waa saddexdu waa caamir iyo muscab barhkood baa waxay ka dhigaan ninka saddexaad halkan muxamed bay kaba dhigaan oo ay ay kaba dhigaan laakiin waayo isna dee waa ina sacd ibnu abi waqaasoo isaguna rijaasha saxiixaaba kaba mid ah laakiin waa ti aynu soo maray ruux saddexaad oo caaisha oo iyadna kaba warinaysa bal hadduu moxamed noqdo iyo saddexda ka saddexaad iyo hadduu caa-ishaba yahay taa xadiidku aynoo horeysay saddex awlaaddii sacad ibnu abi waqaas kaba mida waana wada hiqaad kuwan imika loo jeeda kollay inamo badanna wuu yeeshay oo toban bay gaadheen baa la yidhaah hablihiisna labiyo toban bay gaadheen waqtigan rasuulka ilaahay uu u yimi ee uu soo booqdayna waa taan horeba usoo marnay inan keliya inuu lahaa imikana aan arki doono laakiin dee dhowr iyo afartan saloodoo intaa kaba dambeysay ayuu dadkaa badani ay u dhasheenba xanuunkaasna kumuu dhiman ee bal haddaba saddex awlaaddii sacada ayaa dhammaan ii wada warramay iyagoo aabbahood ka warinaya iyagu inay arrintan umay joogin oo soomay gaadhina waxay ana rasuul اllahi salى اllahu عalيه waslm rasuulka ilaahay xadiidku marka waa xadiid aynu soo marro n soo yar macnaynay waan laqbayn markaase calىa sacdin dakala calىa sacdin sacad buu usoo galay yacuuduhu xaal uu booqanayo bimakata kolley xajatulwadaacna way ahayd san hore usoo sheegay dee xadiidka duruqdiisa iyo riwaayaadkiisana taasi way ku timi xanuunkuna xanuun culus buu ahaayo se isaguba kaba cabiraya ashfaytu minhu cala almowt inan dhintaan dee u dhowaadayba fabakaa wuu ooyey waxaa ooyaya sacad baa ooyey markii rasuulka ilaahay u yimi faqaala rasuulka ilaahay baa wuxuu ku yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh maa yubkiika maxaa kaa oohinaya qaala sacad wuxuu yidhi xanuunkan lama ooyayo laakiin waa wax kaloo dee la socdu kaba baqanayuu la ooyayo khashiitu waxaan ka cabsaday an amuuta inaan dhinto bilardi dhulkii aan ku dhinto allatii dhulkaasoo haajartu minhaa haajartaba ii xarakaysanee laakiin waa xarakada dee qalamka ah ee madaabacada uun akhdaadoodee waa haajartu aan hijrooday minhaa iyadaan ka hijrooday inaan kuba dhinto kamaa maata sacdun sii sacadba uuba dhintay macnaa wuxuu la ooyaa ninkani waa nin muhaajiriintii awaliinta ayd kaba mid ah makana walow daar islaam ay tahay dhulka ilaahayna meeshai ugu fadliga badnayd ay tahay xataa madiine ay kaba fadliga badan tahay haddana dadkaa ilaahay daraaddii uga tegay looma ogolayn inay degaan oo san horeba usoo sheegnay xadiidka saxiixana inoogu sugan xataa hadday soo xajaan ama cumraysaan saddex ishaa la siiyey oo inay hawlahooda ku dhammaystaan hawshii iyo tacabkiina kaga nasaa hawlahooda laakiin wax saddex habeen ka badan looma ogola inay uhoydaanba waayna ka baxaan bay ahayd oo may sii joogeyn haddaba waayo ilaahay daraaddii bay uga tegeen waxaad ilaahay daraaddii uga tagtayna ku noqodkiisa lagu noqda ayaan jirin oo iyaga waxay noqon lahayd nuqsaan hijradoodii ay nuqsaanto ayaa ka dhalanaysa soo laaban dee ikhtiyaar la-aa ay ikhtiyaarkoodii iskaga soo noqdaan iyo xaajalaan ama ay iska joogaan ama ay meeshii kuba dhintaan geeridu ikhtiyaarkooda iyaanay noqoninbe wuxuu ka baqday haddaba waana la noqonayay xajatulwadaac way ahayd xajkii waa dhammaaday in halkaa lagaga tago uu halkaa kuba dhinto dee rasuulka ilaahay waa kaa yidhiba khallafuu bacda asxaabi asxaabtaydii dabadeedma halkana laygaga tegaya layguma reebaya rasuulka ilaahayna macno kale uu yidhi waxaa la arkaaba in lagu dib dhigo oo cumrigaagi dheeraado oo aad markaa dee dadna ay kugu intifaacaan dadna ay dhibiyata diga sababtaa kusoo gaadho waana sidii dhacday oo kumuu dhiman kamaa maata sacduna waa nin sacd ibnu khawlo la odhanayay markood waxay yidhaaheen mabuu hijroono dee arrintaasay dhibtani ugu timi maya waa hijroodo beder waa xaadireeye dee isagoo ikhtiyaarlaan buu kuba soo noqday oo markaasuu meeshii kuba dhintay waa haweeneydii subayca la odhanayey ninkeedii weeye waxaana xadiidkanba riwaayaadkiisa bal saxiixa dhacay iyadoonay hadalku intaa hore laba socon ayaa waxaa aakhirkiisa dhacday yarsi lahu rasuulu llahi laakin ilbaa'isu sacd ibnu khawla waa intii rasuulka ilah yidhi ninka dhibtu kaba muuqatee baa'iskii waa sacd ibnu khawla xadiidkaa mudraj bay hayde waxaa la socday hadal zuhri oo ah yarsi lahu rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam matabiwaka macnaha nin u naxayey uu dabacsanaa rasuulka ilaahay bal maalan taasoo waxataa uu rasuulka ilaahay dee isagii ugu naxayeyba waxa weeye maku ku dhintay isaguna waatuu ka baqanayo qaala markaa rasuulka ilaahay waa wuxuu ihi waa tin maxalu shaahidkuye allahuma shfi sacdan saddex goor buu ku celi ilaahu sacad caafi ilaahu sacad caafi oo waa umuurahan inoo jidaysanba ruux xanuunsanaya marka loo yimaado in isagiina bal wixii lagu sabiirsiinayey taas bay kaba mid tahay naftiisii wixii ay dee bal dhici karta qalaq haysta iyo warwar meel kale kaba hayso isdeiyo waad dhimanaysaa ka yar la yidhaha meye waa insha allah waad kaba kici macnaa iyadoo tanfiiskaas xaggii ajashi iyo taas waa wax layna faray iyaduna ruuxiibay yar xoogeynaysaa taasiyo ay arrintii bal taas iyad ay jirto in looba duceeyo dee ruqyadii iyo gacansaarkii iyo waxyaalihii kalena waa ti aynu soo marrayba fa qaala wuxuu yihi markaas sacad lii maalun kasiirun xoolo badan baa ii sugnaaday yarisnii waxay dhexlayeen ibnati waa xagga marka leega awlaadda dee casabo kale waa lahaa awlaad kale muu lahayn inan unbaabay dhexlaysa xoolo badanna waan leeyahay afa uusii ma dardaarmaa bimaali kulli xoolahayg oo dhan makuma dardaarmaa dee waa ruuxaa keliyaba qaala wuxuu hi laa may qaala wuxuu uhi fabiuluthayn afa uusii biuluthayn laba ulus maku dardaarmaa qaala wuxuu uhi laa may qaala fanisfu ay afa yajuusu nisfu dheh oo aan dee faacil ficil markaa meesha qadaran uga dhigno may bannaan yahay kala badh inaan ku dardaarmo maalka inaan kala badhoon badhna iyadiiba uba reebo ama dadkii dhexlayay barhka kalena kuba dardaarmo qaala wuxuu uhi laa taasna may malihid kole dee xaaladu tanta qaala wuxuu uhi fathuluthu afa yajuusu thuluthu saddex meelood meel ahani may bannaantay inaan kuba dardaarmo qaala wuxuu uhi markaa rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh athuluthu ay ayajuusu thuluthu weeye ama thuluthu waa bannaan yahay laakiin muxuu raaciyey rasuulka ilaahay wathuluthu kasiiru thuluthkuna uu badan yahay weli waa badan yahayba oo walow dee kollay qadarka maalka ku xidhnaan karto maalku hadduu badan yahina thuluthku wax buuro noqonayo haddana ha kuu bannaanaado waa bannaan yahay laakiin waxaa ro alxamdulilah rabb alamiin yaadikum laakiin weli waxaa roonba in lagaba yareeyo ibn cabaas saasta saxiixa ku sugan muxuu odhanaya low ana الnaasa kaduu min الثuluثi ila rasuulka ilaahay baa yihi waثulutثu kaiira walaa way fiicnaan lahaydba dadku markay hadday dardaarmayaan inaanay thuluث wada dardaarmina thuluثkii ka dhimaan ka yareeyaan sababta waa maxay rasuulka ilaahay baa le thuluثkuna waa badan yahay macnaa thuluثkaa wada dardaarma macnaha meesha ku jiraya rasuulka ilaahay markaa isagoo u sheegaya dee dardaaranku uun inaanu dee sadaqada ruuxu sadaqaysan kara ahayne sadaqadii naajiskayd iyo wax kastuu laba yimi bal waxyaalo infaaqii naftiisa iyo ehelkiisu inay sadaqo u gelayaan oo ajri uu helayo kollay u maalkiisan uu kaba helayo ina sadaqataka sadaqadaada min maalika xoolahaaga xaggeeda aad kala baxday waa sadaqo aan dardaaran ba ahayn in naajiso oo maalkaaga xaggii aad kalaba sadaqaysatay sadaqatun taasi sadaqo weeye ajri iyo hawaab baa kuugu sugan sadaqadaad maalkaaga kalaba baxday macnuhu waa maxay warasadii waxaan waa gaar oo waxay dhexlayeen ingees kalena nafaqadii intaa uu nool yahay kuba nafaqaynayay waaba hadalka soo socduu kuba imanayaaye waa maalkaa hadduu sadaqo ula baxo cid aan warasadiisii ahayn iyo uu siiyo waa sadaqadii ula baxaya ruux muxtaaja uu siinayay taasi ajri bay kuu tahay waa mid arrin kale ayaa wanafaqatuka eeg waatan waatan leenahay waa wixii aan dadkan dee aqaaribtiisa ama caruurtiisa iyo dee dadka wuxuu siinaya waa nafaqadii iyadna ajri bay leedahay taasi waa wixii aan ahayn inuu dad baahan siiyo oon dadka caynkaasa aan ahayn ee imikaba aada siisaa horta ajri bay kuu tahay wanafaqatuka calaa ciyaalika nafaqadaadan aada nafaqaynaysa dadkan iyaga aada masruufayso caruurtaadii zawjadaadii dee labadaadii waalda adigu waa dadkii ciyaalkaaga laguma tirinaya sadaqatun oo macnaa bal shaygan aada ku nafaqaynaysaa iyadana ajri baa lagaaga qorayaa oo sadaqay kuu tahay wamaa taakulu waxay cunaysa imra'atuka haweenaydaadu oo min dacaamika ciyaalkii bay kaga mid noqon laakiin tay kaga duwan tahay hiba siday culimmadu yidhaahaan oo kale gees dee waa maxalkii istimtaaco sidaa xadiid kale kuba yimi xataa maa tajcalu fi fi imra'atika waa xadiidkan un duruqdiisa waxaad haweenaydaada afkeeda gelinaysa waxa dhici kartaba cinda almulaacaba iyo waxyaalo waa umuuro ka dheer khaade marka daahirka la eego ajri iyo waxyaalaha caynkaasa kaba dheer tii baaba ku noqonaysa arrin kaleo culimmadu sheegaanna way jirtaayo xagga nafaqada ee haweenaydii uu qabay nafaqadeedu way saaran tahay waktiga hore iyadoo wakti la eegin xoola hadday leedahay xoolo kale laakiin dadka kale nafaqadooda waxay dhici karta nafaqa muwaqata noqoto caruurtiisii markay koraan ay waaweynaadaan iyagoo iskuma filaadaan ama ay koraan nafaqada way ka dhacaysaa nafaqa kuma laha masaariif kuma laha waalidka hadduu wax leeyahay dee wixiisii baaba taalla oo nafaqa dee ikraamkii kale iyo berrigii ha kulaadee nafaqa kuma laha laakiin nafaqada haweeneed ma harayso weligeeda way joogtaa inte intaa laisla nool yahay cismadii ay cismadiisana ku sugan tahay ama uu qabo ama caruurtii dee ruuxii markaa uu qaangaadho ama uu xoogaysto isagii kaba maarmo taas nafaqadiisii waalidkii laguma lahay dee isaga istaberaya ee markaa nafaqada si haweeneydu waa waxaa socda uuna joogo unoo isagu aan ruuxa marna kaba dhacahayn aan ka dhacayn de haddii intaa uu qabo wamaa taakulu waxay cunaysa imraatuka min dacaamika cuntadaada xaggeeda ay kaba cunayso cuntada haddaba nafaqadii waajibka kugu ahayd laka sadaqatu sadaqu kuu yahay bal markaa waxa weeya ha u qaadanin dardaaranka un in ajri lagu helo iyo hawaabe ajrigii iyo sadaqadii meelaha kaleba way kuba jiraan arrin kale oo aynaan soo marin ba xadiidka dee duruqdiisa kale kuba sugnayd waaba tan markii hore kumaynaan soo arag wa inaka adigu anta daca adoo ka taga ahlaka ehelkaaga bikhayrin khayr kaga taga aw qaala bicayshi waa sida lafdigii kale ee xadiidka labada saxiixo kuba sugnaa anta dara warasataka agniyaa wey iyagoo xoololoon dadkii uga baahnaynoo xoolihii aada u shaqaystay adugu aad u kasabteed ugaba tagtay ku kaaftoomay weeye nolol isagii kuba haystaa halkan adigoo kaba taga khayrku halkan waa bicayshin ayaa khayrun ka khayr badan min an tadacahum inaad kaba tagto yatakafafuuna naasa dadka iyagoo baryaya oo macnaa waxa weeye adigoo xoolihii intaad wada saqaysato tidhaaho aakhiraba ha iga sii horreeyeen oo dardaaran iyo sadaqo kale aada wadageliso iyagina ay baahdaan maxaa kaaga khayr badan oo iyagoo iyagii waxa dee ay ku maarmaan oo dadkii kale kaga kaaftaamoon oo dad kale aanay ugu baahan iyagoo haysta aada ugaba tagtid kol haddaad xoolo leedahay dee weeyaanu xoolo lahayd yatakafafuuna naasna waa dadkii ayay baryayaan gacmihii hoos dhiganayaan wey wa qaala biyadihi qaala biyadihi waxaa la arkaa labada saxiix iyana lafdigan dee meelo qaarkood halkan waa muslim waa dhacay meel dee meelana aanu dhicine qaaladuna ficilka in badan baa qowl inta la idlaaqo ficil loo jeedaa oo laguma idlaaqaayo qaala biyadihi iyo qaala bira'sihi iyo qaalo oo kaloo macnaa ficile wa qaala waa ishaaray biyadihi gacantiisa oo yatakafafuuna naasadan ayaa dadkii oo gacmaha lahoos dhigtoo lagu weydiista baryihii oo la baryo tiibay ishaaro ama macnaynutoo waa qaala biyadihi isagoo sii idaaxinaya gacantiisii buu ku ishaaray waa takafufku siduu u dhacayay iyo baryadu siday ahaanaysay weeyaan wa qaala biyadihi bal xadiidku waa xadiidka aynu soo maray lafdigan san imika muslimna waa la wariyey oo waxa weeyaan marka la eego saddexdan iyo adigu san imika siiqadu inoo yaallo walow asalkiisu dee xadiidka muttafaqun calayh ama bukhaari iyo muslim ay wariyeen ah maxalu shaahidkuna waa qowlkan allahuma shfi sacdan rasuulka ilaahay uhi ruuxii xanuunsanaye uu yimi uuba duceeye wey fadl ciyaayat lmariidi wallah subxaana watacaala aclam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك